dawladda waa u sheegnay wasiiro badanaa waay waa u sheegay waxyaalahan dan sheegnay marka dawladda waxaan ugu baaqayaa inay meeshaas dib markasta dadka guryaha laga gubaayo waa dad deegaanka ah oo weligooda meel ay aadaan iyo meel kale aan ka seeni meel kale wadan kale oo baxaan aan ka seeni meel ay aadaanaan doona beeraley masaakiin iyo xoolo dhaqato ah aan xabad iyo xal ugu jirin marka dadkaan isoo duulayo guryaha u imaanayo ee bariiskii dawladda wadaadane oo wax ku gubaaya ani dawladda waxaan codsanayaa inay arrimaani ayadaada shacabka ka wakiila ayadaa macnaa bariiskan dawladdana mar kasta qaladaadka lagu eedeynayo waa qari bariis qaran weeye bariiskaas qaranka ah in la eedeeyana mar kasta raalli kamihi